bsm اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala اllah wslm calaa nabiyina mxamadi wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabkii nadmu durar ama alfiyat suyuuطi lilimaami suyuuطiyi raximah اllah kitaabat اlxadiid ayaan joognay xadiidkii sida loo qoro muqadamo yar ayuu ka bixiyey khilaafkii awal ka taagnaa in xadiidka la qoro bannaanaanshadeeda ayuu soo sheegay wuxuuna tilmaamay markii dambe inuu ijmaac ku guntamay xadiidka in la qoro inay bannaan tahay haddana marka wuxuu gelayaa sanaacadii iyo habkii loo qori lahaa iyo farsamadaas qaala الnaadimu raximah اllah ثuma calىa kaatibihi sarfu اlhimam liلdabطi bالnaqdi washakli maa cajam waqiila shaklu kullihi lidibtida wa fii suman maxalli labsin ukida uma intaa kadib calaa kaatibihi calaa kaatibi alxadiidi xadiidka midka qoraayo korkiisa waxaa aho waajib ku ah sarfu اlhimami himamka inuu u iilo leexinteeda lidabdi oo u leexiyo himamkiisa iyo yacnii dadaalkiisa lildabdi ila dabdi dabdiga inuu u leexiyo sideebuu wax u dabdinayaa binnaqdi dhibcin uu ku dabdiyo iyo wa shakli maa kii shaqalkiisa cajama oo yacnii adkaado wa shakli maa kii shakligiisa cajama yacnii wixii cuslaado oo adkaado xoogaa inuu adag yahay la moodayo inuu shaqlo waqiila waxaa la yidhi buu yidhi waqiila waxaa la yidhi shaklu kullihi dhammaantiis inuu shaqlo yaa la rabaa nusakhda qaarna waxay qorayaan waqiila waxaa la yidhi shakil shaqal kullahu dhammaantiisba shaqal lidibtidaa liajli dibtidaa bilaabasho ku u saaxiiba darteed u shaqal nin mubtadi oo arday bilaaw ah dartiis u shaqal wa fii suman wa fii asmaa'a iyo asmaa shaqal maallukida waa la adkeeyey fii suman yacnii fii asmaa'in asmaa dhexdooda asmaadaasoo maxalli labsin labsi iyo dheehgal maxalkeed ah labadan bayd wuxuu uga hadlay ninka xadiidka qoraayo iska qor lama rabee waxaa la rabaa inuu aad iyo aad dabdiga ugu dadaalo si waxa uu qoraayo marka uu u akhriyo haddii laakiin ay tahay wakhti badan uunan u helaynin waxaa u bannaan inuu intuu iska aruuriyo wixii uu qori karo qoro hadhow marka markuu werin rabo iyo waxaa inuu kala hufo oo markaa qoraal labaad oo ugu laabto oo idaa katabta haddaad wax qoraysid jamci badan sameey wakhti inaadan u helin baa dhici karto kolka aad wax qoraysid oo ka nafkiisa wax ka qor kan afkiisa wax ka qor inaadan wakhti u helin yacnii wax walba isagoo taxqiiqsan inaad qorto laakiin marka waxay tahay ruuxu markuu wax qoraayo marka taqmiish ayuu samaynaya idaa katabta faqamish nacam hadhow dambe laakiin waa inuu ka fiirsado labada bayd marka wuxuu ku tilmaamay waxa dabdiga marka in lagu dadaalo dabdiga see loogu dadaalana waxaa loogu dadaalayaa binaqdi in la dhibciyo dhibicla in dhibicda la siiyo la dhibciyo iyo wa shakli maa cajam wixii yacnii aad u adag ee ruuxa yacnii ku adag ama kelimad qariiba hadday tahay ama kelmad laga yaabo inay dheeh geli karta ay tahay inuu markaa uu shaqlo sida loo shaqlaa laba qaabaa loo shaqlaa marka shaqli waxaa la shakli waxaa la yidhaahdaa waa dabdi oo qalami ah iyo waxaa jiro dabdi oo waxaa weeyaan kitaabo iyo qaab qaab qoraaleed wax loo dabdiyo ayaa jiraan dabdiga oo qalamiga waxaa weeyaan kan annaga aan naqaano oon dugsiyada ku dhiganno oo yacnii maxaa la samayna xarafka fatxada kor in laga saaro kasrada hoos in looga dhigo jiitin reebka in la qoro dabdi qalami ah waa kaas laakiin dabdiga muxadisiinta ay dabdiyaan oy cuskadaanna waa dabdi xarfi ah waa sida riyaadu saalixiinka soo kuma aydnan arkin marka uu kelmad dabdigeeda ka sheekaynayo caadi iskagama shaqle wuxuu yidhaahdaa kelmaddan waxaa la akhriyey dubita waxaa loo dabdiyey maalan bidaadi almucjama waiskaani الsiin اlmuhmala qaabkaas in loo qoro oo haddii qaabkaas loo qoro qofku waa fahmi karaa laakiin haddii dabdi qalami ah la saaro waxaa dhici karto in tasxiif uu ku dhaco inay tirtirantaa dhici karto oo yacni haddaad qalin wax ku shaqasho waa waa waa waxaa sahlan yacni inay baaba'do oo ay tiranto weliba walidaalika asmaa'ada iyo kelimaadka adag iyo kulli waxaa lagu dabdiyaa dabdi oo xarfi ah ee dabdi qalami ah ma lagu dabdiyo kitaabka hadduu ku dabdisan yahay dabdiga qalamigana qaladaadkiisu waa bataan marka wuxuu ku yidhi uma intaa dabadeed calaa kaatibihi calaa kaatibi اlxadiidi xadiidka midka qoraayo korkiisa waxaa ah sarfulhimami himamka inuu u iilo lidabdi oo u iilo xagga yacni wax dabdinta iyo aad inuu u qoro binaqdi uu ku dabdiya dhibcin iyo washaklimaa kii shaqalkiis cajama oo markaa adkaado wixii adkaadana in markaa shakli lagu sameeyo weliba dabdiga xarfiga ah lagu dadaalo waqiila waxaa la yidhi shakil kullahu dhammaanba kulligiis wada shaqal wixii adag iyo waxaan adkaynoo iska sahlanba wada shaqal qiilkan marka wuxuu ku leeyahy kii hore wuxuu ahaa wixii adag keliya shaqal kan wuxuu ku leeyahy wax allaale kulligood wada shaqal waqiila waxaa la yidhi shakil shaqal kullahu dhammaantiis shaqal ama waqiila waxaa la yidhi shaklu kullihi baa waajib ah dhammaan in la wada shaqlo laakiin culammadu waxay yidhaahdaan kelmadda haddii aynan adkayn oo yacnii shaqalkeeda markaa la sameeyo la shaqlo inay adkaataa dhici karto walidaalika waxay yidhaahdaan ruba cilmin lam tucjam fusuuluhu istacjama maxsuuluhu waxaa laga yaabaa cilmi marka hore aan yacnii lam tucjam fusuuluhu fusuushiisa aan la dhibicaynin oon dhibicda loogu dadaalin meelo istacjama maxsuuluhu maxsuulka laga helaayay ee natiijadiisu ay adkaatay haddaadan shaqlanin meelaha adag hadhow waa kugu adkaanaysaa markaad rabto markaa u baahato taas waa dhacdaa waxaa kaloo khatiibulbaqhdaadi ou yidhaahdaa shayga yacni maktuubka ah ayb hay wou adkeeyaa yacnii wixii shaygii iska caddaa ee aan mushkilka ahayn wuxuu adkeeyaa haddii la shaqlo wou adkeeyaa yacnii kelmaddii buu sii adkeeyaa innamaa yushkalu maa yushkil waxaa la shaqlaa wixii ishkaal ku gelin kara waxaan ishkaal ku gelin karin inaad shaqashaa daruuri ma aha nacam icjaamu اlmaktuubi yamnacu min isticjaamihi wixii adagna marka sidaasaa loogu baahan yahay laakiin wixii aan isagu adkayn haddaad sii samayso waxaa dhici karta inay adkaadaan sideedana waxaa la yidhahdaa cilmiga waxyaabaha tacaariifta iyo xadiga xadka ashyaada marka laga hadlaayo wuxuu haddaynan u baahnayn in la tacriifiyo haddii laysku dayo in la tacriifiyo waaba sii adkaataayo dadka way ka sii shakiyaanba marka wixii iska badahi ahe iska muuqdo dadku ay garan karaan inaan tacaariif iyo loogula dadaalinoo waxay dadku yaqaanaan layska daayo haddii waxay dadku yaqaanaan waa la sii sharxa la yidhaahdo adayg baa ka sii yimaado waqiila shakil kullahu baa la yidhi lidibtidaa liajli dibtidaa bilaabasho mid u saaxiibo cilmigan bilaaw ku ah oo haddana cajami ah darteed kulliha layska shaqlo wa ukida waa la adkeeyey dabdinta iyo shaqalka fii suman magacyo maxalli labsin magacyadaasoo maxalli labsin dheehgal iyo labsi halis u ah asmaa'da wuxuu gooni ugu sheegaa culammadu waxay yidhaahdaan asmaa'da alasmaa'u laa taqbalu اlqiyaas asmaa'du qiyaas ma aqbasho ayb wax iyada ka dambeeya oo asmaa'da lagu fahmana ma jiro wax ka horreeyo lagu fahmaayana ma jiro laakiin ficilka waa dhici kartaa inaad qawaacid ku dabdiso oo sarfi haddaad taqaano ficilka wasnigiisa iyo sida uu yaad garan kartaa kelima ficil haddii ay yacni kelimad ficila hadday laba ixtimaasho siyaaqada iyo yacnii qaabka ay u qoran tahay iyo sida ay tahayna iyo siyaaqeeda waad ku garan kartaa dhinaca kale kelimad waxaa dhici karta hadday laakiin magac tahay magacu qaacido ma laha iyo hab wax loo dabdiyaa magacu ma laha oo hadda maalan haddii lagu yidhaahdo yacnii bukhaari iyo najaari aan lagu shaqlin isku mid bay noqonayaan midkoodna midka kale ugama owleysna haddaad jumlo gelisana ma ku fahmaysid waxa ka horreeya wax ka dambeeyana ma ku fahmaysid qiyaasna al asmaa'u laa tanqaasu asmaa iyadu qiyaas ma gasho ma ma ma la qiyaasi karo ayb sidaasoo marka asmaa'da si gooni ah wuxuu leeyahay wa ukida waa la adkeeyey fii suman fii ismin magac isimkaasoo maxalli labsin dheehgal maxalkeed joogo wdbطhu fi اlأصl wafi اlxawaashi muqaطican xuruufahu linnaashi wdbit dabdihu mucjamkii dabdi kelmaddii adkayd dabdi fi اlأصli fii sulbi اlkitaabi kitaabka dhexdiisa ku dabdiyo ku shaqal wa fi اlxawaashi hareerahana ku shaqal xawaashida waa kitaabka darfihiisa iyo hareerihiisa sulbigana waa kitaabka dhexdiisa marka wuxuu ku leeyahay marka aad shaqalayso lababa aday kuu bannaan tahay inaad xaashiyada iyo warqadda geesaheeda dabdiga ku qorto iyo inaad sulbulkitaab ku dhex qorto labadaba waa leedahay wadbidhu shaqal fi اlasli asalka dhexdiisa ku shaqal wa fi lxawaashii hareeraha iyo kitaabka darfihiisa ku shaqal muqaطican adoo kala googooynayo xuruufahu xuruuftiisa adoo kala googooynayo xarafka mucjamkaa adoo xuruuftiisa kala googooynayo maxaa sidaa loo yeelayaa linnaashi midka naashiga ahe bilowga cilmigan ku adartiisa ayb muxadisiintu waxay sameeyaan kelmadda hadday adag tahay oo ay dhici karta in wax kale kelmado kale lagu qaldo ama xuruuftan in xuruuf kale loo maleeyo hadday ka baqaan waxay sameeyaan kelmaddii oo xuruufteeda kala go'go'an ayay qoraan maalan marka ay rabaan inay qoraan kelmad ayi kelima haddaad soo qabsato haddaad kelmad maalan soo qaadato qaala oo kaleba soo qaba qaala waxay samaynayaan qaafkay gooni u qorayaan laamkay gaar alifkay gaar u qorayaan laamkay gaar u qorayaan kelmaddaas hoosteeday ku qorayaan marka ama korkeeda hadhow marka waxaa la garanayaa xuruuftan mmaku ma ku qaldoomaysid markaas nacam maalan hadday isim ahayd oo kale af wab oo kale waxay samaynayaan hamsadii iyo ha'dii iyo waawdii iyo ba'diiay gaargaar u kala qorayaan ibnu daqiiqliciid saasuu sheegaya wa min caadati اlmutqiniina an yubaaliguu fii iidaaxi اlmushkili fayufariquu xuruufa اlkalimati fi اlxaashiyati muxadisiinta yacnii waxyaaba ay ku xeel dheeraadaan ee tadqiiqa waxaa ka mida kitaabka xaashiyadiisa ama daraftiisa inay ku qoraan kelmadda adag xuruufteedao kala gogo'an xaraf xaraf wayadbituuhaa xarfan xarfan markaasay xaraf xaraf u shaqlayaanay u dabdinayaan si markaa ishkaalka looga baxo wadbidhu dabdi fi lasli asalka dhexdiisa ku dabdi wa fi lxawaashiyi hareerahana ku dabdi muqadican xaal aa tahay mid kala googooynayo xuruufahu xuruuftiisa linnaashi lilmubtadii kan bilowga adartiisa waalkhada xaqiq laa tucalliq tamshuqi walaa bilaa macdiratin tudaqiqi waxaqiq kala saarsaar alkhada farta kala bayaani oo kala saarsaar laa tucalliq ha yacnii ha isdhex gelgelinin laa tucalliq ha isku derderin tamshuq tamshuqi markaa aad yacnii xuruufta isku dhex daadiso tamshuqi markaa aad xuruufta isku dhex daadiso ayb walaa tudaqiq ha tashiilin fartii ha yaryaraynin bilaa macdiratin cudurdaar la'aan beydkan wuxuu ku leeyay markaad xadiid rabto inaad qorto farta bayaani taxqiiq waxaa weeyaan farta in la kala dhigdhigoo la bayaaniyo walaa tucalliq tacliiqiina waxaa weeyaan fartii in markaas aad loo yaryareeyo fartii in aad loo yaryareeyo la tashiilo tamshuq tamshuqi markuu leeyahayna waxaa weeyaan tamshiiqa fartan xuruufta in la ysku dhex daadiyo oo xarafkan kan kale la dhexgeliyo midka kale la dhexgeliyo oo hadhow la kala garan waayo imaam axmed ayaa xambal bin isxaaq ayuu arkay oo wax qoraayo markaasuu wuxuu yidhi haddaad wax qorayso farta kala bayaani tacliiqna ha samayno ha isdhex gelinin xuruuftii ha tashiilin oo bayaanka ka yeeloo kala bayaani buu yidhi markaasuu weliba yidhi li'annahu yakuunuka axwaja maa takuun marka aad ugu baahi badan tahay ayuu ku khiyaanayaa hadhow adiga hadda sida aad tahay ma ahaanaysid waxaa dhici karta kitaabkan inaad hadda wax qorato farta haddaad yareerayso xuruufta isdhex geliso waxaa dhici karta bacda mudda inaad labaatan soddon afartan sano kadib aa u baahata inaad buuggii akhriso ama wixii aa wax ku qortay hadday farta yaryar tahay ama ay isku dhex jirto inaa akhri weysaa laga yaabaa laakiin waa dhici kartaa markaad maanta tashiisho berri berri dambe inaad akhri kartid laakiin haddaad odayowdood waa yeel noqoto indhahaagiibaa ayaa wax noqon karo adigiibaa waxaa weeyaan fartii inaad muddo haddaan moogaato waxaasoo dhan marka si aynan kugu dhicin iska bayaani walaa bilaa macdiratin tudaqiqi walaa tudaqiq ha tashiilin bilaa macdiratin markuu leeyahy cudurdaar la'aan cudurdaarka maxaa ka mid ah cudurdaarka masalan waxay tahay xaashiyihii baa kugu yar waagii hore maqaar iyo waxaasa wax lagu qori jiray kaaqid la yidhaha kaaqid ayaa wax lagu qoran jiray iyo maqaaro ruuxu waxaa dhici karto maqaaradu inay ku yar yihiin qadi inay ku yar tahay waxaa dhici karta lacag inuunan haysanno qadii iyo waraaqihii uu ku iibsado ma haysto xaalaadkaas o dhan waa cudurdaar waa markaas iska tashiil si waraaqo fara badan waraaqo yar xadiid badan aa ugu qorto ama waxay noqon kartaa qofku waaba raxaal nin rixlo badan waa waxaan haddii uunan tashiilin intay ku tiro badato ayuunan qaadi karin hadhow ilaa dadkan baabuur iyo diyaarad diyaar uma aha moogtahay waa lugaynaya waa socdaan marka waxaa dhici karto ruux marka inay ku adkaato oo marka culays hadhow ay ku noqoto waxyaabahaas o dhan marka waa ictibaaraad warqadii inuu heli waayo qadi inuu waayo qaali inay ku noqoto inuu safar ku jiro waa loo ogolyahay intaas haddii laakiin intaa midna aynan ahayn inaad marka farta tashiisho ma aha waxaqiq bayaani alkhada farta laa tucalliq ha yaryaraynin oo ha tashiilin tamshuqi markaa aad xuruuftii isku dhex darto walaa tudaqiq ha yaryaraynin farta bilaa macdiratin cudurdaar la'aan wayanbagii dabdu اlxuruufi اlmuhmala binaqdihaa ow katbi xarfin asfalah wayanbagii waxaa habboon dabduاlxuruufi xuruuftii in la dabdiyo la shaqlo xuruuftii day almuhmalati la dhibic tiray see loo dabdinaa binaqdihaa dhibcinteeda xuruuftii aan dhibicda lahayn in la dhibciyaa lagu dabdinayaa ow amase katbi xarfin xaraf qoraalkiisa asfalah hoos lagu qoro hoostiisa lagu qoro aw amase hamsatin hamse la qoro aw amase fawqahaa xarafka korkiisa qulaamatun ciddi in lagu qoro ciddi sawirkeed oo kale yacnii bil oo kale bil bil oo kale in lagu qoro aw amase ayb aw hamsatin aw fawqahaa ama korkeeda qulaamatin la yeelo aw fawqahaa qulaamatun ciddi ama yacnii sidii shakli ciddi oo kalea kor in loogu qoro aw fatxatun ama waxaa la yeelayaa fatxa waa la furayaa xariiq aw fatxatun ama fatxo kordhow kordhowgu marka wuxuu ka wadaa xariiq yar oo kelmadda korkeeda la saaraayo ama xarafka aw hamsatun ama hamso ayb calaamatun kuwaan oo dhan haadihi calaamatun labadan bayd wuxuu ku tilmaamay xarafka muhmalkaa sida loo dabdinayo xuruufta muhmal ee mucjam muhmalka waxaa la yidhaahdaa siinka oo kale waa muhmal xa'du waa muhmal daalku waa muhmal caynku waa muhmal saadku waa xaraf muhmala dhibic mau leeyahay xuruuftaasoo dhan dhibco ma laha kuwana dhibcay leeyihiin xara xuruuftii marka waxaa jirto kuwo isku eg oo ku kala duwan keliya dhibicda xarafkii marka muhmalka ahaa siin iyo shiin hadda waa isku eg yihiin saad iyo daadna waa isku eg yihiin saad marka la qoraayo waa in la dabdiyaa buu leeyahay saad marka la qoraayo waa in la dabdiyaa dhibic baa la siinayaa dhibicda xaggee laga siinaya hoosaa laga siinaya soo ma fahmi saadkii dhibic baa ayaa la siinaya hoosaa dhibicda laga siinaya ruuxu markuu arko saad hoos dhibic ka leh inay saad tahay waa garanaya soo ma fahmi ee daadka isaga marka korkiisuu ku yeelana ilaa hal xaraf ma ahani xa'da waa xa'da iyada dhibic lama siinayo sababta haddii hoos dhibic laga siiyo jiin bay u ekaanay soo maa xuruufta inta kale waa la siinayaa marka iyadana xuruufta inta kale hoos dhibic waa looga yeeli karaa siinka waxay yidhaahdaan siinka see dhibicdiisa loo siinayaa waxaa loo siinayaa saddex dhibicoo isku gaar dhigan isku dhinac dhigan oo waxaa la yeelaya dhibic dhibic dhibicaa la siinayaa shiinka see loo dhibcinaya isaga athaafi yacnii saddex dhibic oo kor midna ay sarrayso labana ay hoosayso nacam sidaana marka loo dabdinaya nacam waxaan u malaynayaa farta maqaaribta saani uga dhowda kitaabkan hadda yacnii riwaayati warsh can naafic kitaabkan mujamaca lagu daabacay riwaayati warsha can naafic waxaa lagu qoray qaar afarta maqaaribtaa lagu qoray fa'diyo hoos dhibic uga taalaad arkaysaa qofku wuxuu moodaa inay tahay waxaan wax aan jirin qur-aankii maxaa loogu cayaaraya inuu dhahadhici karto wayanbaqii waxaa haboon dabdulxuruufi xuruufta dabdinteeda xuruuftii dee almuhmalati la dhibic tiray see loo dabdinaa binaqdihaa in la dhibceeyo hoos laga dhibceeyo ow amase katbi xarfin asfalah xaraf in hoostiisa lagu dhigo xarafka muxuu noqonaana isla xarafkaas laftirkiisa maalan siin weeyaan soo maha labaa kuufo oo dhowr waxyaabood baa kuufo inaad dhibic siiso saddex dhibic hoos ka siiso ama inaad dhibicda ka dayso hoos aa uga qorto haddana siin kale inaa hoos ku qorto siin caadi ah yacni oo siinkiio caadiya inaa hoos ku qorto waa la garanaa markaa xuruuf laba jeer qorantaa jirta kaafka oo kale kaafku marna wuxuu u qormaa sidii laam oo kale soo maa marna laamoo kale uu qoraya hamsay kor ka saaraan wax yaroo hamse camala marna wuxuu u qorayaa kaaf jiifo haddii la seexiyo kaafka ishkaal ma leh xaraf oo u ekaanayo ma jiro haddii laakiin la taago laamkuu shabihi karaa soo maa marka marka saa loo taago korkiisa in kaaf looga qoro waa yar kaaf jiifo in lagu qoro xataa yucraf annahu kaafun laamkiina hoostiisa in laam looga qoro marka sidaasay ku kala garanayaan aw fatxa wuxuu yidhi marka aw hamzatin aw katbi xarfin asfalah in lagu qoro aw hamzatin ama xarafkii la dhibic tiray hoostiisa in hamze lagu qoro haddii hamsadaas la arko calaamad xarafkaani inuu dhibic tiran yahay ayay tusay aw fawqahaa ama dusheeda ayb ow katbi xarfin asfalahu ow amase katbi xarfin fowqahaa korkeeda in lagu qoro la yeelo qulaama yacni ciddi ciddi jiifto ciddida marka shakligeedu waa sabca sabcada hadda af carabiga marka la qoraayo tiradaan hadda si ay u qoraan sabcada oo kale ayuu ka wadaa maalan siinkii baad qoraysaa oo xaraf muhmal ah korkiisa waxaa ku qortaa sabca iska jiib sabcadaasoo kale sakhaawi saasuu saasuu u qoray qulaamadu marka waxaa weeyaan sidaas meesha furan koraa u jeedinaysaa warqadda korkeeda u jeedinaysaa meesha kalena gadaala xarafka aad adkeynaysaa waxaan sabuuraday ku roonaa lahayd in lagu qoro laakiin waa la gartaan u malaynaa meesha furan warqadda korkeeda ugu sarraysa ayaad u jeedinaysaa meesha yacnii kale ay ka xihan tahayna xarafkaa ku soo aadinaysaa korkiisa aw fawqahaa qulaama aw fatxatun amase fatxo xariiq siin weeyaan soo maa waxaad ka xariiqaysaa hoosta si haddaa u xariiqda waxaa la fahmaa inuu siin yahay shiin ounan ahayn aw amase hamsatun calaama ayb ama hamse calaamad ama hamse ayaad calaamad uga dhigaysaa wanaqdu taxta siini qiila safaa wa qiila kashiini ahaa fii tulfa ya ha waa iska takmilo wallafdu taxta siini qiila safaa wa qiila kashiini ahaa fii tulfa waannaqdu dhibic dhibicda taxta siini siinta hoosteeda ahaanayso qiila waxaa la yidhi safan saddex isku dhinac dhigan weeyaan saddexda lee ma ogtahay xarafka markuu muhmal yahay oo aad rabto inaad dhibciso xarafka uu u eg yahay dhibcooyinkiisaoo kalea hoos ka siinaya ma ogtahay siin marka muxuu shabahaa shiin soo maa saddexdii dhibic see loo siinayaa marka iyadoo isku garab dhigan sidaa iskugu garab dhigan wannaqdu dhibicdii taxta siini siinka hoostiisa ahaanaysay qiila waxaa la yidhi safan saddex isku dhinac safan weeyaan waqiila waxaa la yidhi ka shiini oo kalea loo qorayaa ahaafiya xaal ay tahay dhardhaar oo kale tulfa ay tuclamu waa la ogaanayaa ayb alathaafi waa saddexda dhagaxee digsiga la kor saaro ayb athaafi marka iyadoo saddexdaas dhagaxoo kale ah yacnii bimacnaa waxuu ka wadaa dhibic kor lagu dhigo iyo laba laysku dhinac dhigo saasoo kale ayaa loo dhigayaa waalkaafu lam tubsad fa kaafun kutiba fii baطniha wallaamu laaman saxiba walkaafu kaafka in lam tubsad haddaan la fidinin fa kaafun ayaa kutiba la qorayaa ayaa la qoraa kaafka haddii aan la basdinin oon la jiifinin ee la taagay yani sidii laam oo kale loo soo dhigo fa kaafun kaafaa kutiba la qorayaa markaa fii baطnihaa caloosheeda lagu qorayaa korkeeda yani wallaamu laamna saxiba laaman wallaamu laamna wallaamu laamkiina saxiba wuxuu la saaxiibay laaman laam buu la saaxiibay oo laamkana laam baa lagu hoos dhigaya meeshii laam maalan kelmaddii waa dheer tahay oo kale ya'kuluuna waay meesha laamka hoostiisa laam lagu qoraya laam sidaas ah kaafkana haddii uu yahay ilayka oo kale la qoraya ilayka haddaa u qorto adiga haddaad kaafka seexiso waxba uma baahmin laakiin haddii aad u qorto ilayka hamsadii laamkii ya'dii iyo kaafkii oo sidaas laam u eg caloosha inaad kaaf kor uga dhigto kaaf jiifa inaad kor uga dhigto ayb wاramزa bayin wasiwaahu afdalu wa bayna kuli aharayni yufsalu bidaaraةi wacinda carضi tucjamu wakarihuu fadla mudaafin yuhimu wabayin cadday aramza calaamadda cadday ayb calaamadda marka waxuu ka wadaa waxaa dhici karta kitaabka inuu dhowr riwaayo uu yahay maalan ninkii saxiixulbukhaari uu raba inuu qoro nasakho صaxiix الbukhaariga dhowr riwaayo ku yimid riwaayaة الnasafi riwaayaة xamaad bn shaakir riwaayaة moxamed bn yuusuf الfarabri adiga marka aad qoraysa riwaayaatku waa kala duwan yihiin nusqa maalan ziyaaday wadataa nusqo nuqsaanay wadataa nusqo si kaley u dabdisay xarafkan say u qoraysaa marka marka hore waxaad u samaysataa rumuus riwaayaة الfarabri fa fa uga dhigo calaamad riwaayat xamaad ibni shaakir xa uga dhiga sumad samayso sumadda markaad samaysato hadhow sumaddaas ku qoro wabayi marka sumaddana cadday muqadamada ku cadday haddii aad meel kale ku cadday karto cadday wabayin cadday alramza sumadda cadday wasiwaahu sumad la'aanta afdalu fadli badan sumad la'aanta waxuu ka wada inaad sumadda inta ka tagta magaca isticmaasho oo aad tidhaahdid wa fii riwaayati alfirabriyu kada ood xaashiyada ku qorto ama aad tidhaahdid intaa qorto ziyaadada xamaad dhahdo ama ziyaadada inta qorto aad magacii sheegto adiga intaad ramsi isticmaali lahayd waxaa ka fiican inaad isticmaasho magaca obayin cadday aramsa sumadda cadday wasiwaahu ramsiga waxaan ahayn in laga tagaan afdalu fadli badan in la iska daayo oo magac la qoro wa bayna kulli aharayni yufsalu rumuustan hadda qaab kale u isticmaalaan hadda waxay sameeyaan haamishka hoosey ku qoraan lambaruu siinayaa waaxid oo kaleu siinayaa hoosuu waaxid ku qorayaa dabadeed wuxuu dhahayaa wa fii nuskhati kadaa ramsigii uu sheegayaa kadaa wa kadaa wa fii nuskhati fulaan meeshaan saasay ka ahayd hoosuu ku bayaaniyaa marka sidaan waa layska yeeli karaa makhduudaadkii hore laakiin saas uma qorno inaad inaad ogaato wabayin cadday aramsa wasiwaahu afdalu wa bayna kulli aharayni laba ahar kasto dhexdoodana yufsalu laba xadiid oo kasto yufsalu waa kala soocayaa bidaaratin buu ku kala soocayaayo goobo wareeg goobaabin ayuu ku kala soocayaa oo markuu xadiid dhammeeyo ebr ayuu samaysanaya eberkan hadda yani yani caadiga luqadan laatiiniga eberka laatiiniga ee dhexda ka wareegsan ayuu qorayaan inkastoo eberkan hadda waa eber carabi a maogtahay xuruuftan laatiiniga kow labada saddexda hadda sidaan laatiinku u qoro xuruuf carabiya weeyaan xuruuftan sabcada iyo hadda carabiga uu ku caan baxayna waxaa weeyaan waa xuruuf hindiya waa xuruuf hindiya waa kale tana iska ba iska caan baxa wuxuu leeyahay marka nacam yufsalu waa bayna kuli aharayni yufsalu waa kala soocayaa bidaaratin goobaabin eber ah sidaa u wareegsan buu ku kala soocayaa wacinda cardin watucjamu waa la dhibciyaa dhexda dhibic laga siiyaa cinda cardin muqaabalo agteeda haddii nuskhadaada aada nuskhal nuskho nuskho kale ku muqaabalaysay dhibic ayaad ayaa ku daraysaa masalan xadiid baa soo qoratay xadiid labadii xadiidoo kasta waa inay u dhaxayso daarad wareeg daa'ira daa'iradaas marka haddii aad kitaabkaaga saxday oo aad nuskho sheekhaaga ama nuskho lagu saxay tan sheekhaaga haddii aad ku saxatay ood ku jeegaraysay dhibic sii marka ninkii marka makhduud noocaasoo kala arko wareeg dhibic wareeg dhibic macnaha waxay ka dhigan tahay dhibicdaas kitaabkan waa la saxayo waa la muqaabaleyey ka dhigan tahay haddaan dhibic la siininna kitaabkan lama muqaabalaynina ogow waayo marka macana saas waxu qora jireen marka culamaa ulxadiid oo imaam ibnu kaiir wuxuu leeyay fartii imaam axmed aan arkay iyadoo sidaas u qoran fartii axmed binu xambal ayaan arkay buu yidhi iyadoo xadiid kasta ay u dhaxayso daa'iro dhibicna ay leedahay weliba wa cinda cardin watucjamu waa la dhibiceeyaa cinda cardin cinda muqaabalatin muqaabalo agteeda wa karihuu fasla mudaafin yuuhimu wa karihuu waxay naceen fasla mudaafin mudaaf goyntiis oo mudaaf ilaahigii laga gooyo kaas oo yuuhimu ku ihaamgelinayo mudaaf in la gooyo mudaaf ilaahigii laga jaro oo ku ihaam gelinayo way naceen wuxuu ka wadaa mudaaf iyo mudaaf ilayhi mudaafkii baad waxaa ku qortay sadarka aakhirkiisa mudaaf ilayhigii baad sadarka kale ku bilowday hadday arrintaas iihaam keeni karto ka dheeroowo mudaafka laftirkiisa iyo mudaaf ilayhiga hal meel ku wada qoro iihaamka maxaa ka mida maalan qaala rasuulu اllaahi sala اllahu calayhi waaalihi wasalam waxaa qortay qaala rasuulu rasuulow ku dhammaaday sadarkan sadarkii dambe waxaa ku bilowday allaahu sala اllahu calayhi wasalam waa iihaam soo maa allaahu sala اllahu calayhi wasalam waa iihaam soo maa lama rabo bacd almaraad waxaa dhici karto iihaam kale oo dhib badan inay keentaba maalan kitaab baad qoraysaa markaasa waxaa qortay saabu rasuuli kaafirun oo kalead qoray saabu ayaa sadarka ugu dambaysa ku qortay sadarka cusub marka ma waxaa ku bilaabaysaa an rasuulu kaafirun oo u ekaanayaa nacam soo khatar maaha marka nacam hadday tiranto middaas waa loo malay karaa nacam walidaalika marka waxaa la rabaa mudaafka iyo mudaaf ilayhiga in cinaayo la siiyo ama sadarka aakhirkiisa la wadageliyo haddii uunan geli karinna lagu bilaabo dhinacan waxaa la mida sifay mawsuufkeed badanaa waxyaabaha aan kala kala maarmin in laba sadar loo kala gooyo ma fiican saasuu sheegaya wakarihuu waxay naceen fasla mudaafin mudaaf soocitaankiisa kaas oo yuuhimu iihaam gelinayo waktub sanaa'a allaahi watasliima maca asalaati waaridaa tacdiima waktub qor hanaa'a allaah ilaahay ammaantiisa subxaanahu wa tacaala inaad qorto watasliima salaanta qor maca asalaati lala qabo salaadda ay la socoto rasuulka markaad sheegto sala allahu calayhi wasalam qor ayb waaridaa saxaabada markaad sheegto radia allaahu canhu qor marka aad sheegto taabici iyo kayrkiisa iyo culammada muslimiinta raximahullaahu ku qor meesha tacdiiman adoo weynaynayo ha ka tegin weligaa maxaa yeele ajar badan oo badan oo badan baa ku jiro subxaanahu watacaala kolkaa tiraa ilaahay ammaanto ajar waaye nebiga markaa ku salliso cilmulxadiidka fadligiisaba waxaa weeyaan salliga nebiga ku badan calayhi salaatu wassalaam alimaam ibnu casaakir alxaafid ibnu casaakir wuxuu yidhi ahlu xadiidka cid nebiga uga sallis badan maba jirtaba ee ruuxa maanta dhan hadduu xadiid akhrinayo maalinkii habeenkiina muqaabalaynayo maanta dhan sala allahu meeqa jeer u akhrinayo cid ka salli badan ma jirta sidaasuu yidhi marka haddii adiga marka aad iska iska yacnii hadduu xirmaan uu kaaga dhaco adoo xadiidkii ku dhex jira haddana salligii nebiga sala allahu calayh wali sl daran tahay walidaalika culimmadii hore majaalista waxay ku qiimay jireen salliga nebiga calayh isalaatu wasalaam waxay dhihi jireen majlisu thawri majlisu salaatin cala nebiy sal l slam majliska sufyaanu thawri waa majlis nebiga looga salliyo waxay ka wadaan yacni maanta dhan xadiid unbaa laga sheekaynaa qaala rasuulullah sala allahu calayh ali wasalam baynamaa majaalista ra'yiga aan nebiga marna lagu sallinaynin ayb intaas marka qor ee ridaha iyo de raximahullah inaa culummada dhahdana waxaa weye iyada laftirkeeda waa ajaro maxaa yeele waxaad gudanaysaa shukri waaye waa shukriyo ninka haddaanu dadka u shukrinin diinka soo gaarsiiyey ilaahay uma shukrinayo ninka noocaas oo kalea marka dadkan diinka soo gaarsiiyey sidaa in la yeelo wاladiina jaaءuu min bacdihim yquluuna rabbna اغfir lana wlإkhwanina اladiina sabaquuna bاliimaan wlaa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uuf raxiim dadka muslimiinta inaada cugdad u qaadin dadkii diinku soo gaarsiiyey m xataa hadday qalad ku dhacaan oo qalad ay galaan diinkana ay ku soo gaarsiiyaan khaladkooda hadduu ictidaaraadkii sharciga ahayo culammada ay lahaa jireen in la siiyo haddii kalena in la yidhaahdo yacni markaas qaladkoodaas uun si usluub le loo baraarujiyo bacda daalikana yacni loona duceeye tacdiiman adoo markaa weynaynayo ixtiraamaya walaa takun tarmizuhaa aw tufridii walow khala اlaslu khilaafa axmadii walaa takun ha ahaanin tarmizuhaa inaad sumadayso salliga iyo subxaanahu watacaalaa iyo radia allaahu canhu iyo waxaan hadda aan kuu soo sheegnay sumad ha u yeelin buu leeyahay nacam ow tufridii ama aad salliga keligiis ama salaanta aad kala goyso ood mid yacnii aad gooni yeesho oo aad tidhaha maalan qaala rasuululah calayhi salaam ama calayhi salaah keliya aad tidhaahda oo aad salaam keliya oo salaadda aad ka goyso ha yeelin walow khalaa haba ka marnaada alaslu asalka asalka aad wax ka guurinayso ama aad xadiidka ka sheegayso asalka aad wax ka soo guurinayso haddii salligu uu ka maqan yahay ama sheekha aad rabto inaad wax ka qorto hadduu isagu uu yidhi qaala rasuulullaahi bis sala allahu calayhi wasalam ma dhin adiga qor taas ziyaado qalada ma aha walow khalaa haba ka marnaado alaslu asalkii ha ka marnaado khilaaf axmedi mukhaalifiin annagoo khilaafayna axmed imaam axmed annagoo khilaafayna oo imaam axmed arrinta aad ugu tashadudi jiray wuxuu dhihi jiray riwaayada haddii salli uunan ku jirin ha gelinin adiga walidaalika waxaa la arkay musnadka meelo badan oo qaala rasuulullahi bis ah oo sala allahu calayh wasalam aynan ku jirin maxaa la samaynaa markaasoo kale waxay ku xambaaraan imaam axmed meeshaas oo kale salliga waa ku hadlay af ahaanu uga salliyey qoraalkiina riwaayadu ayuu cuskaday laakiin suwargal maa inuu salliga ka tegaayo imaam axmed isagoo kale ma ku ah laakiin sida xooga badan waxay tahay afkana uga salli qorna taasaa marka laga reebtay ramsigu marka subxaanahu watacaala inuu siin keliya qoro salliga oo kale inuu saad qoro oo kale radia allaahu canhu oo kale raa inuu iska qoroo kale maya sidaa inuu yeelo ma aha inuu dhammaystiro sala allahu calayhi waaalih wasalam hadda iskooladan waxaa ku badan yani dadkan iska akadeemiyiinta iskoollada i badanaa qofku wuxuu qorayaa yani qaala rasuululah saadu iska qoraya saad muxuu yahay qaala rasuululah buu qoraya salcam ayay dhigaya waa diidayaa imaamu sakhaawi salcam wuxuu ka wada sala allahu calayhi wasalam muja marka ramsiga kaas waay midkaas lama ogolan waxaan waa cibaado iska dhammaystir xataa yacnii sala allahu calayhi wasalam keliya waa laga fiican yahay waxaa ka fiican sala allahu calayhi waaalihi wasalam oo aalka nebiga salliga waa ku jiraan in lagu daraa fiican walaa takun haanin tarmiisuhaa inaad alaam inaad sumadayso salligii iyo ow amase tufridi aad yacnii gooni yeeshido salliga iyo salaadda iyo salaamtu a isla socdaano inaad salaamtii sheegto salliga aad goysa heeli ayb walow khala alaslu asalka aad wax ka qoranayso haba ka marnaado yaanuu ku jirin sala allahu calayhi wasalame adiga qor khilaafa axmedi axmed annagoo khilaafayna uma calayhi xatman ilmuqaabala biaslihi ow farci aslin qaabala markaad qorto ka gadaala waxaa lagaa rabaa uma intaa kadib calayhi cala alkaatibi kaatibka korkiisa waxaa ah xatman waajibnimo ah almuqaabalatu inuu muqaabalo sameeyo sixitaan muqaabaladu waxay tahay kitaabkiisa iyo kitaab kale ayuu iska soo horjeedinaya waa la jeegarayna marka waa la saxaa ilaa markaad wax qorayso qalad badan baa kaa dhacaya mararka qaar iyadoo wax laguu yeerinaad arkay wixii laguu yeeriman wax kale adoo qoraya marka markaa kitaabka qoraalkiisa dhammayso sheekhaagii nusqadiisii soo qaado ku sax ama nusqo midda sheekhaaga uu ka akhriyey xadiidka mid lagu saxay nin ardaydii ka midaba maalan sheekhii ka saxday ka soo qaado saxo adigana sida loo saxdaa dhowrsi waxaa loo sixi karaa sida ugu fiicanna waxaa weeyaan nafsad ahaantiisa inuu asagu saxdo min lafdi shaykh inuu ka saxo maalan sheekhan axaadiidta uu akhrinayo hadda waa u qoran tahay majliskiibuu soo fadhiistay sheekhi xadiidkiiba uu bilaabay xadaanii fulaan nuskhada uu ka akhrinayana nuskho u saxan waayo asna waa kaas waa haystaa marka waa fiirsana nushadaa waa la muqaabaliyey haddii sidaa lagu dhammeeyo waxaa kaloo lagu la yeeli karaa inuu nuskhadii sheekha soo caariyeysto tiisa ku saxo sida uu saxaayana waxay tahay xaraf xarafuu u fiirinaya kanbuu fiirinaya kanuu fiirinaya kanuu fiirinaya kanuu fiirinaya nin kale inuu la saxona waa bannaan tahay oo uu yidhaahdo war niyow nusqadan adiga akhri anna teydaan fiirsana waa la saxa marka waxaa kaluu yeeli karaa sidoo kale nin iqa ah oo lagu kalsoon yahay inuu yidhaaho kitaabkan ii sax qaad oo u soo saxaa marka kitaabka marka waa la muqaabalayey markaas waa kitaabo iyo muqaabalo laba shaqo mara cilmiga xadiidka diqo badan ayaa ku jirta si fududna dadka uma soo gaarin waxaana dareemaysaa marka culimmadii muslimiintaee hore aqoonta iyo cilmiga meeshay ka gaareen yacnii ummadaha maanta waxay sheeganayaan habka waxqoridda iyo sida wax loo diyaariyo wax loo qoro inay ku hormarsan yihiin laakiin xilligan balfiiri waa yacnii toban iyo afar qarni taqriiban ama toban iyo saddex qarni labaiyo toban qarni yaa sidaan wax loo qoraayo oo wax la muqaabalaynayo weliba sidaa wax loo saxayo uma markaa dabadeed xatman calayhi korkiisa waxaa ah xatman waajibnime almuqaabala muqaabalo biaslihi uu ku muqaabaleeyo asalkii inuu ku muqaabaleeyo ow amase farci aslin asalka farciisa asalka sheekha asalka sheekhaa wata moogtahay asalka sheekha farciisa muxuu noqon karaa nin kale oo isagu muqaabalaystay ow amase farci aslin asal farciisaoo qaabalahu muqaabaleeyey wakhayruhaa maca shaykhihi id yasmacu wa qaala qowmun maca nafsin anfacu wakhayruhaa kan ugu khayr badan muqaabalo midda ugu khayrka badan maca shaykhihi sheekhiisa maciisa towla muqaabaleeya wa id waqti yasmacu ou maqlaayaba xadiidka wa qaala qowmun qolo waxay yidhaahdeen qoladaas waa abulfadl aljaarudi waayee wa qaala qowmun waxay yidhaahdeen maca nafsin nafsadiisa maceeda anfacu ayaa nafci badan inuu isaga laftiisa muqaabalaysto xaggii xagga ku kala fiirfiirsado wa qiila waxaa la yidhi haadaa midkan oo naftiisa isaga inuu muqaabalaysto waajibun waayana waa la yidhi sidaan ibnu salaax wuxuu yidhi waajibnimada hadalkaani ee waxau yidhi innahu madhabun matruuk waa madhab aada looga tegey nacam waana wahuwa min madaahibi ahli tashdiid nacam waa waxaa weeyaan waa madhab laga tegay uu leeyahay oo tashdiid oo ku jiro nacam ee waxaa un waajiba ama sheekhiisa ha ka muqaabalaysto ama ruux kale ha la muqaabalaysto inuu naftiisa isagu labadaba isku fiiriya waajib ma ahan sideedana duuduub ahaan kitaabka in la saxaa waa waajib kitaabka yacni muqaabaladu iyadu waa waajib sideeda ee habkee loo muqaabalayna weeyaan midda hadda uu ka hadlaayo khadiibu اlbaqhdaadi aljaamic liaadaabi raawi wasaamic wuxuu leeyahay innahu shardun fii sixati الriwaaya riwaayada kitaabkaas inay ansaxdo waxaa u shardiya in la muqaabaleeyo qaadi ciyaadna waxauu yidhi innahu mutacayinu laa budda minhu waa qasab uu yidhi waana yacni mutacayina waa waajib ibnu salaxna waxa uu yidhi inahu laa ghinaa limajlis اlimlaa'i can اlcardi majliska xadiid lagu yeeriyey cardi iyo muqaabalo kama maarmo sidaasuu yidhi bacdi alculamaana waxay yidhahdeen kitaabka haddii la qoro oo aan la muqaabalaynin haddana la sii qoro oo isaga wax laga qoro ka kale iyadoon la muqaabalaynin laga sii guuriyo kitaabka af carabi xataa waa ka baxaa bay dheheen afcajami iyo farisiyo u baxaa khaliil ibnu axmed baa wuxuu yidhi idaa nusikha alkitaabu alaaa maraatin kitaabka haddii saddex jeer la nasakho walam yucaarad aan la muqaabalaynin waxa uu yidhi markaa taxawala bilfarisiyati min karati saqadihi waxa ka dhacaaya iyo qaladaadka dartiis badnaanteeda farisiyoba isku bedelaaya ruuxaan la muqaabalaynin lama qaada karan annagoo hadda makhduudaad badanaa ma ictimaadnee kutubtan oo madbuucaadka waa in layska hubsado kutubtan madbuucaadka ah waa in layska hubsado oo la ogaada marka horeba daaraha kutubta dabceeyo say u kala fiican yihiin muxaqiqiinta kutubta ka shaqayso kuwa ragga cilmiga leh aqoonta leh ay taxqiijiyaan iyo kuwa isku mid maaha kutub lasoo daldala hadda oo raqiis dartiisa loo qaato qaarkood waxaa xaqiiqaa inaan waxba laga guuri karin inaynan ansaxayninba qaar in wax laga guuriya xataa ayb waxaan aragnay qaar yacnii axkaam fara badanba ay ka ratibmaysa haddii wax laga guuriyo nusqaad arkaysaa fulaan ibnu fulaan wuxuu ku qorayaa marka mutahamun uu ku dhigayaa waana mubham ninkii waana mubham bin ayuu can meel ayaad arkaysaa waxaa arkaysaa meel sideedaba yacnii yacnii madaabicda ama yacnii dabacaadka qaarkood filxaqiiqa yacnii kitaabkaas ninkaasi hadduu wax ka guuriyo waxaa dhici karta mu'alifka inuu qalad ka galo wax uunan mu'alifkaas qorin inuu u saariyo hadhow qaladka yaa waaya lale shiiqi waaya la dhahayaa waxaas marka in la iibsadana ma fiicnaayb ruux hadduuba wax iibsanaayo waxaa fiican inuu iibsado wax cala aqali khaladkiisu yeryahayoo fiican lacag intay doonta ha gaarto waa haddii cilmi aad rabto haddii kalena ad waxaan iska tijaariga ah baabkooda ay waa gaarwaqiila waxaa la yidhaha hadaakani waajibun weyaan wayugtafaa waa lagu kaaftoomaa in iqatun qaabalahu in qaabala iqatun iqa hadduu muqaabaleeye qaabalahu ou muqaabaleeyey filmuqtafaa filqowli lmuqtafaa qowlka la doortay nin iqa hadduu kuu muqaabaleeyo ku filan wanadaru saamici minhu yundabu fii nushatin wabnu muciinin yejibu wanadaru saamici midka maqlayo dhegaysanaya fiirmadiisa minhu ou fiiriyo nuskhada yundabu waa la sunneeyaa fii nushati nusho dhexdeed waa lagu sunneeyaa wabnu muciinin ibnu muciin agtiisana yejibu waaba waajibayaa buu leeyahay wabnu muciinin ibnu muciin agtiisa yejibu waaba waajib yani halkan wuxuu leeyahay inuu marka saamica ninkii dhegaysanaya xadiidka yani dhegaysanayo wax muqaabalaysanaayo waa inuu nusqada fiiriyaa wanadaru saamici midka maqlayo fiirmadiisa minhu uu fiiriyo nusqo xaggeed uu ka fiiriyo yundabu waa la sunneeyaa fii nuskhati nusqo dhexdeed waa lagu sunneeyaa wabnu muciininna yejibu waa waajibayaa buu leeyahay madhab ibnu waarana saasuu ah maxamed ibnu muslim ibni waara wax oo ibnu maciin keliya uu waajibinaya ma ahan oo waxa uu yidhi laa uxilu liman lam yandur fi lkitaabi an yansakha minhu shay-a nin aan kitaabka fiirinaynin inuu wax ka nasakho uma xalaalaynayo yidhi aniga hadaa rabta inaad wax qortood naskhi samayso kitaabka waa inaad fiiriso maa xafdigaaga iyo adoo sii jeeda iyo lama raba in lam yuqaabil jaaza an yarwiya in yansak min aslin daabitun uma liyuban in lam yuqaabil haddaanu muqaabalaynin jaaza waxaa bannaan an yarwiya inuu wariyo in yansakh haddii uu nasakhayo ou qoray daabitun nin daabita hadduu qoray min aslin asalna ou ka qoray uma markaa dabadeed liyuban hala caddeeyo liyubayin yani liyubayan hala caddeeyo halkan wuxuu leeyahay maalan ma aadan muqaabalaynin xadiidkii waa guursatay wax muqaabalaa kuma sameeyo waa layska warin karaa yuu leeyahy suyuudi laakiin waa goorma nin daabit ah oo xaafida hadduu qoray nuskhada ninka qoray hadduu ahaa nin daabita oo xaafida hadduu ahaa weliba marka la warinaayona waa in la caddeeyo oo la yidhaahdo xadiidkan kitaabka aan ka warinaynaa ma la muqaabalaynin sida aan loo caddeeyo laakiin khatiibulbaqhdaadi maba ansaxaysuu leeyahy riwaayada wa kullu daa muctabarun fi اlasli wasaaqid an kharij lahu biاlfasli marka halkan halkan kadib wuxuu gelayaa marka kullu daa kan dhammaantiis waxyaabahan aan soo sheegnay oo muqaabalaynta ah muctabarun mid laga la eego waayo fil asli asalka dhexdiisana laga eego moogtahay haddii hadda nuskhadaada waa farac nuskhada sheekhaagana oo shuruud aan in laga helo waa iyada laftirkeeda nuskhada asalkaa waa midda sheekhaaga waa in iyadana ay muqaabalaysan tahay oo sheekhiisa uu kusoo muqaabaleeyey sheekhaas kalena inuu sheekha kale ilaa saa ay u socoto ee maaha adiga kaaga keliya wax lagu xukumaayo ma aha sidaa hadda wixii ka bilowda wuxuu gelayaa nuskhadii kelmad ama xaraf ayaa kaa maqnaaday kelima ayaa ka ayaa dhacday xaggee la gelina saaqidkii iyo laxaqii ayuu gelayaa saaqid waxaa la yidhaha kelmadda dhacday oo nuskhadaada aan ku oolin waa saaqid laxaqna waxaa la yidhaha kelmaddii la qoraayey ee in la haleeshiiyo la rabo nuskhada in lagu daro la rabo xaggee lagu qoraa iyada seese loo qoraa laxaqa sidee baa loo qoraa waxaasuu ka hadlayaa iyo wuxuu ka hadlayaa maalan shay baad qortay riwaayo ahaan waa u sax laakiin naxwo ahaan qaladaa ku jira waa ujeedda adiga riwaayo ahaanna sidaasaa ku soo guurisay calaamad noocee la siinaa si dadku ugu baraarugaan waxyaabaas ku hadlaya wakarij takhriiji saaqidan erey dhacay takhriiji ayb lahu lilasli u takhriiji asalkii u takhriiji ayb bilfasli waxaad ku takhriijisaa bilfasli soocitaan inaad kelmaddii gooni u soocdo asalkii ugu takhriiji kelmaddii maqnayd muncatifan xaal aad tahay midkii laabaayo soo laabaayo adoo laabayo wa qiila waxaa la yidhi mawsuulan isagoo yacnii la gaarsiinayo ilaa yumnaha midigta xaggeeda la gaarsiinayo bikayri darfi satrin sadar darafkiisa la'aantiisa haddaanu yacnii sadar darafkiisa aanu ahayn ayb wactalaa waa sarreeyey kaasna wactalaa uu sarreeyo wa bacdahu kaa gadaashiisana saxa wa bacdahu kaa gadaashiisna waxaa lagu qorayaa saxa yaktub wuxuu qorayaa saxa ama liyaktub ha qoro saxa qoro kelmaddii la xaq ahayd markuu qoro kadib saxa qoro wa qiila waxaa la yidhi zid rajac sax waxaad u geysaa rajac oo markii kelmaddii aad qorto sax rajac qoro wa qiila waxaa la yidhi karir celi kelimatan kelmaddii soo celi yacnii kelmadda sulbulkitaabka kugu taallo ku celi iyada mar labaad laba jeer soo celceli laakiin lagu noqoyo munica kaa waa la manciyey halkan wuxuu sheegayaa labadan bey nuskhadaadii kelmad ayaa ka dhacday maalan waxaa kaa go'day jaa'a jaa'adan waa la xaq xaggee lagu qoraana labaan u kala qaadaynaa sadar aakhirkiis inay ka dhacday sadarka aakhirkiisa hadday ka dhacdo de meesha u dhowow geeska alle isaga qoro marka jaa'ada meesha geeska waxaad ku qoraysaa jaa'a kelmaddii dhacday waa moogtahay sax ku qor ka bacdi jaa'a sax ama hadalkan dambo sax rajac ku qoro ama kelmaddii laba jeer celi iyada laftirkeeda jaa'a jaa'a qoro ama kelmaddii jaa'ada ku xigtay ee sulbiga kugu qornayd qor jaa'a kadaa qor tii kugu dhignayd sulbiga kitaabka laakiin midan dambe waa la diidoo ishkaal bay keeni kartaa haddii laakiin daraf sadar darafkiisa haddaynan ahayn ka warran xagee lagu qoraa waxaa la yeelayaa kitaabku warqadda sidaanuu xadiidka ugu qoran yahay laba darafna waa leedahay laba gees bay leedahay soo maa gees midig iyo gees bidix ah kelmadda meesha ay ka dhacday ay ka maqan tahay xariiq dheer ayaa saa uga soo taagaysaa xariiq dheer sadarkii saanu u qoran yahay moogtahay sadarkii kale waa ku hoos qoran yahay kelmadda halkaanoo kale ka dhacday kelmadda maqani waxay u dhexaysaa meeshaan iyo meeshaan sideed yeelaysaa marka xariiq dheer ka soo baxsa marka meeshay ka maqan tahay xariir xariiq ka soo bixi xariiqdaa markaad soo bixiso waxaad fiirisaa dhinaca aa u dhowdahay darafka midig miyaad u dhowdahay mase darafka bidix labada daraf kii aa u dhowdahay marka adiga u soo laab xaggiisa soo laab dhankaas u soo laab bidix iyo midig meeshay doonta ha ahaato marka u soo laabto culimmada qaar waxay leeyihiin jiid ilaa meesha aad rabta inaad ku qorta laxaqan sii wad qaarna waxay leeyihin maya warqaddo waxaan uu halaynaya looma baahno saa u jiido kadib waxyar uun sidaa u jeedo fallaar yar saas uun u bixi keliyabas marka waxay noqonaysaa zaawiya qaa'ima oo kale waa zaawiya qaa'ima xariiq dheer iyo xariiq kale khalaas meesha marka geeskaa ku qoro kelmaddii markaad qorotana sax iyo rajac iyo waxaas wixii hadda uu qor ku dhahay qor si loo ogaado kelmaddaana inay la xaq tahay ayb hadday u dhowdahay dhanka kalena dhanka kale raac oo sidaa un yeel waa intaas waa laxaqa kelmadda saaqidadee dhacday iyo laxaqa sida loo qoro waa intaasu keliya sidaa in la yeelo marka id waa taas waa kelmad dhacdayn hadda ka hadlayna kelmad adiga kaa qaldantay ee la tiraayo sida loo tiraayo gadaal ku keeni doonaa hadda waa middii laxaqa ahayd bis wakharijan ligayri aslin min wasat waqiila dabib khawfa labsin maa saqad wakharijan takhriiji ligayri aslin asal hayrkiis u takhriiji ayb kelmaddii aan yacni asalka aan ku saabsanayn takhriiji min wasad dhexda ugaga takhriiji dhexda ka jiid waqiila waxaa la yidhi dabib calaamatu tadbiib ku sameey waa sheegi doonnaa calaamaddeed khawfa labsin dheehgal cabsi aad ka cabs laga cabsanaayo darteed maa saqada wixii dhacay oo ku dheehgalo halkan wuxuu leeyahay kelmad ayaa adkaatay inaad fasirtaa rabtaa adiga tafsiirkaaga adiga kitaabkamau ka mid yahayna ka mid ma aha tii hore waxay ahayd kelmad kitaabka ka mid ahayd oo ka dhacday kelmad kitaabkii awal ka mid ahayd ee ka dhacdayay ahayd tii hore tanna waxaa weeyaan waa kelmad aan kitaabkaba ku jirin oo adiga aad rabto inaad wax ku sharxato in la sharxa rabtaa cinaayo gaara inaad siiyaad doonaysaa maalan kelmaddaas xaashiyada inaad macnaheeda ku qorataa rabtaa see loo yeelaya waxaa la samaynayaa buu ku leeyahay kelmaddan korkeeda korkeeda ayaa waxaa lagu dhigayaa xariiq bis xariiqa waxaa u jeedinaysaa markaas darafta yacni meesha xaashiyada abaad marka macnihii iyo wixii aad rabti ku qoriya waa la fahmaan umalayna saasuu yeelaya ma la samaynayo inaad xariiqa dhexda ka jiiddo oo aad mid kale jiiddo malas haddii kale maxaa waxay u ekaane calaamaddii oo waxaa weeyaan la xaq oo iska lahay noqone waxaan la xaq ma aha mogtahay kelmadda aad rabto inaad macnaysato keliya korkeeda xariiq bis xariiq labaad maya ah ku qorin geeskeedana marka waxaad rabto ku qoro sharax wakhariijan takhriiji ligayri aslin asal hayrkiis waxaan kitaabkii ku oolin oo asalkii aan ahayn min yani dartii haddaad rabto inaad wax u takhriijiso min wasad dhexda ka takhriiji yacnii calaamadda dhexda ka baxso dhacda yacni wuxuu ka wadaa korka korkuu ka wadaa fowq waqiila waxaa la yidhi dabib haba yeelita tadbiib sameey tadbiibku waxay yidhahdeen qataar min dabat ilbaabaa laga keenay albaabka qataarkiisa marka calaamatu tadbiib waxaa weeyaan waa saad saad saadka sida loo dhigay soo ma arag farta inta aan loo yeelin qaybta hore oo saadka saadka qaybtiisa hore yacnii wareeg yaroo saasa soo maaha far yaroo saas u wareegsan saas yani yani saad kaamila ma qoraysid saad kaa saad kaamiloo yacni kor usoo leexsan ma qoraysid tadbiibka isaga waxaa weeyaan madaxa hore ee saadka bisaa qoriy madaxa hore ee saad baad saas usoo qoranaysaa saas bis khalaas yaa maxaa musatulwasla kala doonayna maya maya waxaas maa keliya waxa uu sheegaya le waay wax hamse ay lama saaraya lama saaraya tadbiibku waxaa weeyaan kelmaddii waa ka shakisay waxaan u jeedaa kelmaddii waa waa inaad macnaysataa u baahan tahay waa kelmad adag waxba calaamad ha jiidin fiiri day waxayru kaadiy calaamad ha jiidin laba laba ikhtiyaaroo ku siiyey adiga haddaad rabto kor calaamad ku jiid tadbiib uma baahnid markaas calaamadda kelmadda korkeeda saas xariiq ugu qoro darafta ku qoro marka wixii aad rabto haddii kale waaye ma isku daraysid labadan haddaa isku darta waxaan jirinaa soo baxaya ama waxaad samaynaya qataar tadbiib tadbiibku waxa ay tahay saadka madaxiisa sameey bis wax kalaa samayna saad madaxiis bis ha dhammaystirin saadka xataa kelmaddii korkeedaa ku qoray waxaa la fahmaa marka kelmaddan waxbaa ku jiro geeska tag ku qor marka kelmaddii macnihii tadbiibku kaas waha waqiila waxaa la yidhi dabib qataar khawfa labsin dheehgal cabsasho laga cabsanayo darteed maa saqada uu ku dheehgalo wixii dhacay kii aan hadaaye ka soo sheekaynay ayaa ayay isku dheehgelayaan moogta haddaad xariiq qor lagu yidhaahdo waxaa dhici karto inay tii kale ay u ekaato ayb khawfa labsi maa khawfa labsi maa kii ayb وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم